xoojinta hibada iyo hal-abuurka dhalinyarada waxa ay sahlaysaa in dhalinyaradu helaan awood ay ku muujiyaan kuna soo bandhigaan hibada iyo hal-abuurka dhalinyarada haddaba sidee ayay ururada dhalinyarada ee ka jira dowlad goboleedka galmudug uga qeyb qaadan karaan xoojinta hibada iyo hal-abuurka dhalinyarada gudoomiyaha midooda ardayda jaamacadaha soomaaliyeed majsam cabdulaahi cabdulqaadir cali ayaa sharaxaad ka bixinaya arintaasi ururada dhalinyarada waxay uga qeyb qaadan karaan door muhiim ah sidoo kalena ururada dhalinyarada waxay door muhiim ayay badanaa ka ciyaari karaan kobcinta hibada iyo hal abuurka iyagoo aasaasaya tababaro iyo aqoon isweydaarsi waxay siin karaan sidoo kale dhalinyarada fursado ay ku bartaan xirfadaha muhiimka ah ee kobcin kara hibadooda sidoo kalena inay abuuraan barnaamijyo tartan tusaale ahaan tartamada markii la dhahayo fanka iyo suugaanta in ay abuuraan tartamada sportiska ama ciyaaraha oo iyagana qeyb ka noqonayaan sidoo kalena hal abuurka hibada iyo hal abuurka iyadana sidoo kale barnaamij ka mid ah barnaamijyada hal abuurka sidoo kalena hal abuurka teknolojiyadda oo iyadana ah in lasoo bandhigo sistamyo ablicationo iyo waxyaabo la xiriira teknolojiyadda ee markaasi la hirgeliyey si ay ugu noqoto dhalinyarada aliftay applicationkaas fikrad iyo dhiirigelin weyn iyo muhiimad gooni ahna u siiyaan xirfadahoodana sare ay ugu sii qaadaan markii la dhahayo bandhigga teknolojiyadda waxaa ka mid ah sidoo kale hal abuurka ganacsiga oo badanaa dhalinyarada waxaynu mar ognahaba in fikradaha ganacsi ee maskaxdooda ka kuuxaya in ay qayb ugu noqdaan meelo ama madalo ay ugu sameeyaan ay kusoo bandhigi karaan ururka dhalinyarada bulshabile waxa uu ka mid yahay ururada dhalinyaro kuwaasi oo ka shaqeeya arrimaha la xiriira xoojinta wacyiga dhalinyarada waxa uu ugu baaqayaa dowlad goboleedka galmudug iyo madaxdiisa in ay xoojiyaan hibada iyo hal abuurka dhalinyarada islamarkaana ay ururada dhalinyarada ka taageeraan sidii ay u xoojin lahaayeen hibada iyo hal abuurka dhalinyarada
dowladdu iyo inay taageeraan dadka hal abuurkooda ama dhalinyarada hal abuurkooda si kobac badan oo ballaaran si bulshadeena u hesho tusaalaha yarkaa cajiibka aan kusii kara waxaa waaye waxaa jiro dhalinyaro badan oo hal abuur leh oo wixii intay dejiyaan awoodi waayo wax u socodsiiyo marka fikirkiina oo halkaas uga banjaro waxaan jeclaan lahaa haddii tala ahaan macnaa inay ku baraarugto dowladdu in hal abuurkaas muhiim inuu yahay sidoo kalena ururada bulshada iyo iyo qof walba oo ka qayb qaadan karana in ay caawiyaan dhalinyarada hal abuurka leh dhalinyarada oo ah lafdhabarta bulshada ayaa waxaa ku jira dhalinyaro fara badan oo leh hibooyin iyo farsamooyin gaar ah islamarkaana aan helin awood ay ku soo bandhigaan